bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanta fayle saaxiibayaal meelool boysi roogtaan ha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan wakhtiyadan oo kaleyaan ku baratan raadiyaha warsan ee baydhabo markii laku raaba hamiinka jimaadehe sabtada hooyadaasa dhugunsidayaal hamiinnama ehd ew isniigniya ha galahayta taarikhdan ka beeganta labaatiyo afarta bilo saddexaad maarsa sannadda labada kun iyo toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimadan una siin kahayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh ciidamo kale oo ku tirsan hoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba iyo ka dhawaaqeena iniyo hoos kukubaha doonaan deegaanada ama furumood dagaalka ee iyo ku rogaan qiibo ku mid eh gobolka shabeellaha hoose kureed markii iyo sheegeen iniiwal mushaaracan qaadana bilooyinkii indambuoy haddaba ciidanka meelo iyo sheegaan in iyo kubaha doonaan weliba ku mid ee magaala madaxda gobolka shabeellaha hoose ee baraawa muddo sadde maalin ee ya qobsadeen in cabashada tiitio lahakuku jawaaba haddii lahakuku jawaabi waayon iyo haskuku dareeri doonaan baraawa barnaamijka kulanku warsan iyo dhugunsidayaal ka dheega doontaan ciidankaas oo arrimogaas ku hadlow qodobada saas oo kale barnaamijka uu ku dhiibku eh haddii ilaahay uu sar weliba ku mid ah dugda beledka muqdisho oo markaas shir guddoomiyey shirkudhihii xarunta dawladda hoose ee magaalada xamar shirkaas muhiimaddiis iyo weliba walyaaboolaku ka hadalay barnaamijka kulanku warsan iyo dhugunsidayaal hasinka gudbii doona qodobada barnaamijka saas oo kale uu ku unusiyankahayna weliba ku mid eh dogii hore ee magaalada muqdisho waana haay guddoomiyihii gobolka banaadir yuusuf madaale weliba uuse ku hadlay xaaladda ammaan ee gobolka banaadir usoona saas oo kale ku hadalay qaraxii iyo weerarkii shalay ku dhihi wasaarada ku tirsan xukuumadda soomaaliya guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir yuusuf madaale oo arrimo badan ku hadalow saas oo kalena xukuumadda wakhtan ku taliyaasa soomaaliya uuse dhaliil injeedii barnaamijka kulanku warsan iyo dhugunsidayaal hasinka gudbii doona xubinaga maamulka somalilanna weliba usugeeka baarlamaanka kiijay ku hor akhriyey qudbud sannadeedka ee use ku hor akhriyow sannad walba madaxweynaga ama madaxweynaga maamulka somalilan welina uuse qudbudda siidtiisa dhiib ku haytay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo weliba saas oo kalea is ursadowka iyo is ursadahayaan lamada maamul ee somalilan iyo puntland madaxweyne muuse biixi cabdi oo arrimogaas ku hadalow kulanku warsan iyo dhugunsidayaal hasiinka gudbii doona qodobada saas oo kale barnaamijka uu ku dhiibku ee weliba ku mid ee war hadhii wakhtil xaadirkan anasiina doowahay weliba uuse sheegahayay in dhul gariir uuse ruhi magaalooyin ku mid ee dalka kenya magaalada nairobiya ku mid ee dhulgariirka meeloola ku dareemiyo ownimaadan ow ka ah faahfaahinka eedan arrimogaas kulanku warsan iyo dhiibkunagada doonta qodobadaas iyo qodobo kaliya dhugunsidayaal barnaamijka uu ku siinkahayna barnaamijka weliba hasaare waana siinadireesii hayeen oo cabdulaahi nuur aadan jeceelow eh farsamada weliba uu ka oo saaciidaha ee saaxiibkay bilaal hilaal idaacadda warsan baydhabyano dhugunsidahay taan muujado siyeed siyeed dhibisanlama magahartis s w g iyo fmka mar kaliya kulanka warsan waayahay dhugunsadayaal hamiin faylaah idaacadda warsan baydhabyano dhugunsadaataan qodobkan hore ee barnaamijka oo kuuna ka bilaabana weliba usa nagadeeya ciidamo kale oo ku tirsan hoogga dalka soomaaliyeed yaa weliba iyo ka dhawaageena ama iyo ku dhawaajiyeena in iyo haskukubaha doonaan furmood dagaalka ee iyo ku rogaan gobolka shabeellaha hoose cutubyo ku mid ee ciidanka hoogga dalka soomaaliyeed ee rooga gobolka shabeellaha hoose godob haagna deegaano hoos kooyow degmada baraawo iyo weliba iyo ka dhawaageena in iyo guud ahaan haskukubaha doonaan furmood dagaalka ee iyo ku rogaan gobolkaas ciidankiiyo weliba iyo sheegeen in iyo anqaadna wal mushaar eh ama raashiin ee afartii bilood ee nkadamboyti islamarkaasna dhibaatooyinka jaradartiye ama dhibaatooyinkaas jaradartiye iyo hasku kubaha doonaan furmood dagaalka ciidankiiyo weliba madaxda qaranka ongobadeena sadde maalmood in iyo kugu jawaabaan cabashada tiitio haddii kalena iyo reedhan isku kanagda doonaan minateediyo maadaama iyo injarna walmushaar eh iyo bilooyinkii ndamboy iyo onqaadana waanuhana ku mid ah ciidankaas oo warbaahinta la hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali khayre wax ka sokeeya oo xaquuqda naga maqa keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ay ka mas-uul ka ah waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan warkaa inay tixgeliyaan anukoo joogna degmada baraawe shan sano iyo shan bilood ayaan joognaa degmada baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin shanta sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan oo ay koo jiro lacagu ay naga maqto sagaal bilood ee lacagu naga maqneeday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada hadday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karta waxaa ka mid ah oo raashinka la cunaayo oo daruuriga ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay afar bilood afartaas bilood ou naga maqan yahay intaas waxaan ku uhi waa silcaasaan isaga noolayn
afar bilood xuquuq mishaar nooma raashin noomagan nag naftay mishaarkumaan dhib male laakiin olool faaruq edna baahan hamiinkii waakii buur elo soo jiifada islaaso bele soo jalay garaankii buur elo nigseenji wayn maqaalada diinku wayn afar bilood xuquuq noo maqanta baas walba ma igaran laakiin raashinkii un la nikariijid oo difaac cadow kor mooye maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan lamad kun tobniy afar bisha tobnaad oktoobar baraawkuyn afarti iyo ahayd liti beled soo jal shan sani afar bilood baraawiin wasiir isu dhaa madaxweyne hal mar niikooy hal mar madaxweyne kooy laakiin baraaw la qabsa jir ilaa cad shabtuur wasiir ku-xigeen gaashaanig idunbaa niikooy walaha niisiimani dha baas lata ka mani amar ka hunguri nagadaaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaanu maraynaa reer barawa markaan ama ciidanka annaha dhib noo gooni yahoo noo dheeraa jira macnaha shan sano oo aan baraawo joogno waxaanu malaynayaa hal sano oo aan berri faysan kuna afarta sano oo kale berri wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wadda ma anan haysan macnaha waxaan gelayna bad berri ismaanan aqaanin meeshaan hadda aan taagannahay oo xeebka oo aan taagannahay afartan iyo shan imaan ku tabaynaa oo dhiiggayniya oo garabkayniya oo dhacaankayniya dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawadala marka qaar aan indhoori ku waayey qaar xibno hori ku jaban yihiin waa ayaalin dawlad aan saakayo macnaha waxaan isku qancinnay dawladdayna iyo tabarteera iyo etaalkeera intuu leeyahay macnaha qof aan saaka uga dacwoohayn oo gooni ma aysan jirin afarta walax afar walxaatoon noo dheer oo saaka ayaan isleeyahay ciidanka waa uga duwantaya jirta waa baddaan afar afar sano oona berri aanan isaqanin waxaa nasiib xumaa ah oo intaas dheeriya iyadoo owel annaga mushaarkeenu boqol dollar ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo weli ka cabanaya boqolkan dollar iguma filna ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka boqolkii dollar aa saaka dood ku jira oo laba askari oo uu midna yahay berimo waardiyo midna uu yahay sugunta waardiyo in ninna waayo ninna uu helo waxay yidheen waxa furmaha ku sugan waa siinay waana askari dawlo wixii kalena waa malaamiley waxaan rabaa inay halkaas ka dheehdaan wixii ku qoran meeshaas oon anugu ahay oon ku cadahay oo labadooroo soomaaliya dhexdeeda ku maqan anugu aan qaatay shahaadada waxaa leeyidhi waa malaamiley ummaddii waan gashana ninkaan waxba qaadan waxaan ka codsanayaa in ay arrintaas dib u fiiriyaan lacagtaas meesha ay martay iyo cidda ay siiyeen inay isweydiiyaan waxaana u sheegayaa muddo afartan iyo siddeed saacadood haddii aynan ka soo jawaabin baahidan ciidamada haysa iyo duruufta shan sano baraawa ayaan wax ka qabtay iyo dhowr bilood afar bilood waa xuquuqla'aan daawo ma leh diyaarad ma leh markab ma leh intaas waa ku sabarsaneen qallajiyaan farmashayaasha ka daysanayn marka waxaan rabaa annagu intaasaan u soo dhabar adeegnay gabar ma kufsan teleefoon ma dhicin lacag qof kama baaran masaariifahoo yar cid wax naga tabahaysoo baraawo joogta ma jiro nimanka midlida qarofan halkaas la roga haddii aan ambareeso tagno boqol iyo konton qofooday gowracaya
mayka abadaana dawladda soomaaliya koreeya madaxweynaha farmaajo oo kihiga xasan cali kheyre oo guddoomiyaha baarlamaanka kuhiga oo kuhiga mayle wasiirka gaashaandhigga oo taliyaha ciidanka kuhiga oo abaanduulyaha kihiga ka abadaan sababtoo ah may weelay degmada baraawe may roognay shan sina iyo shan bilooda roog cunto ka hor maaragtay int shanta sino ka hor qaylimaa ku weerin wala hadda qayladaan ku weerti may waha dawladdii afar iyo labaatanka samay sheegaase miidiyaka sheegaase intii una misheerkaana qaadan oo garaamkaana qaadan beena noo sheegti garaamna ma qaadana misheerna ma qaadan afar bilood aan hadda kii lahdaa afar bilood ciidanku unta tahan kulli lan hadda maaragtay jabbariis oo liin karyaa jikiliga karyaa ma jira
intun baaburay igtun iska iibiyahay baabur nadiifiyo leh ama birbeeslaan ee miiruna ka dhiibahay birbeeslaan may dhiibahayo beenbeena mataalo bil laasna miilan marku boqdahayo beegna makiisaga baawarkiya golo boorka kordhii saaran markiiba us u baro elibiro yacni berberalan dhigay bug-i beeralan nadiifiye bagaadka iila kasti
beela beela labaajada arlaadi wal unbogay inka baagoto baabuurkaan la koy bajaadna makumirin beesan an ragaysanta axsan labaajo edeegsha lambogi owaadka baawurleyto meelilaha ka afjaryo arlaada iyo labaajada lambogi walka iilbahay biyoyagohen baawurbalaka dhigo maleen labaajalanka gorodaanu buuqiig aylo malee alaabti baawarka infuuli cagasaarka barkoor dhimon baabshame eh labaajada arlaadi afku af baawarti laha isticmaalay eentiyo lamfiir ii korno arlaadi labaajada holijey casriya laha kuweele ili aragda un bugaasa alla ilahe haddada kadalaha ku deji inila kamurumow iska nagmale oofka bilaash ay naganee obaad joogtee anka jarto akliga adeegoy
sheekh yuusuf xuseen jamcaale guddoomiye hore ee gobolka banaadir eena doogayay beledka muqdisho ayaa walaac weliba uu ku muujiyey xaaladda amni ee magaalada muqdisho kureed markii iyo badadeen weerarada al-shabaab iyo ku jeysadaayeen beledkaas sheekh yuusuf ayaa weliba uu sheegay in iyo wal isbedele markaas lunkufiladu kornaa isbedelada hadda la kasuubi taliyaalka ciidanka booliiska ee magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya weliba uusa ku dalbaday in iyo xilwiin isku saaran ammaanka shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir isoona dhaliilay in wadooyinka majdiidka lihiri ammaanka iyo dhiib unkunagadu korna saas darteedna markaas lambaahanyi in qorsho kale lakoyso dowladda soomaaliya yuusuf madaale weliba uu sheeray
runtii horta waxaan leeyahay intii ku dhimatay qaraxyadii shalay dhacayay iyo dhibaatooyinkii dabajoog ahay allah u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha bogsiiyo ayaan leeyahay oon ilaahay uga baryaynaa sidaasi lamida waxaan mar walba alla ka baryaynaa inuu ilaahay dhibaatada naga qaado ummadan soomaaliyeedna maslaxadeedana ilaahay garansiiyo kan wax qarxinaayo kan lagu qarxinaayo intaba waa wada soomaali waa dad wada muslima marka waxaan leenahay allaha garansiiyaan leenahay ayagana maslaxadooda allaha garansiiyo guud ahaana soomaalida kuwii dunuubta ay galeen ka tooba keena allaha naga dhigo intaa markaan uga gudbo runtii dee waa dhacdooyinkii isdabajooga ahay oo dhici jiray ayay lamid aheeday inkastoo shalay oo maalinta sabtida aheeday oo maaragtay aada iyo aada dhowr meel ay wax ka dhacdhaceen qaar la leeyahay miino dhulka la geliyey waayo iyo qaar la leeyahay waxbaa la tuuray iyo dee baabuurta dharaxaayo lagu ogta wasaaradii shaqada iyo arrimaha bulshada kulligoodba waan wada maqlaynay laakiin waa un wax un inta badan dee dadku waxaad umoodaaba inay dhacdooyinkuba caadi la noqonayso dee noloshuba ay kamid noqonayso aad moodaa arrintaasna waa runtii xanuun badan inay dee dhibaatooyinka dhacaayo inay nolosha kamid noqdaan waa runta arrin aada iyo aada u xanuun badan marka waxaan leeyahay dadkii dee mas-uuliyaddaa qaaday ee ummaddaani u dhaartay oo ballanqaadyada la ogyahay sameeyey ayay la gudboon tahay inay tallaabada ugu habboon ay qaadaan ayaa laga rabaa haddii ay qaadi waayaanna dee inay dadka u sheegaan ay yidhaahdaan wixii aan shala ku ballamaynay wixii aan shala ku dhaaranaynay waa dhaqaajila'ne untala kale hala keeno ayaa laga rabaa marka waxaan is leeyahay waa arrin mas-uuliyad ay ka ratimaysa mar kastoo ay wax dhacaanba dareenna dadka uu sii gelayo walaa horta la wada soconaba waa surantihiin dalkan mushkilad weyn ayaa haysato marar badan ayaa wax la sheegaa hadda waxaan ogsoonaha maalmo dhawa dekeda gudaheeda dadku inay ka xararayeen maxkamadii gogobol oo maaragtay maalmo dhaweed in laga xararayo waxbaa ka dhexi doono maalmo waxaan ogsoonaha guriga haweenka iyo soonahaas in laga xararaayey marka dee maalinba meel baa farta lagu fiiqayo taasna waxaa dareemaysaa arrintaas inay tahay arrin u baahan sirdoon degan oo sal leh ayay u baahan tahay hay-ad dhan oo nabad sugideed oo maaragtay la rabo inay ka shaqayso amnigii gudaha iyo kii dibadda intaba ka shaqaysa la rabayo maaragtay muhiimada iyo ahmiyadda ay leedahay la ogsoon yahay ilaa iyo imaka inaysan taliyo lahayn waa nasiib daro waxyaabaha sababaya ayay kamid tahay guurguurkan faraha badan oo maalinba meel lagu dhacaayana waa runtii qeybay ka tahay geedigan aan salka lahayn marka runtii aniga waxay ila tahay waxay u baahan tahay maskax degan ayay u baahan tahay horena dhowr jeer ayaan u sheego dee cadowga goobtuu joogo haddii aan lagula dagaalamaynin si aan sirdoon xoog loo shaqaynayana uusan jirinin inaan maaragtay laga lib keenaynin sida ay hadda tahay iyo hadaca jiro oo ciidamadii laftirkoodii oo culeysa ka jiraan waxyaaba badanaa isbilbilsadaa la dhihi karaa wallaahi dee waa un waa un iswaxa weyne aan orobna len anigu haddaan arkaa taliyo saldhigoo hadda la bedelo iyo taliyo taliyo cusub oo la keenay mid la bedelay oo ismali aniga hadda wax weyn ay soo kordhinayaan ismalihi mushkiladuna waxa waaye marka la rabo meel sare in wax laga qabto in meelo hoose lagu rafto macno weyn soo kordhi mayso meeshani waxa waaye waxay u baahan tahay dalkaani deganaasho ayuu u baahan yahay istiqraar siyaasiya iyo mid amni ayuu u baahan yahay arrintan arrin aada iyo aada in looga fikira weeyaan baahana in loo baahan yahan aaminsanahay marka dee in wiil yaroo meel hadda lagu soo kordhiyo oo la geeyey waxaan khibraday u baahan yihiin aqoonay u baahan yihiin waxay u baahan yihin waayo aragnimaa loo baahan yahay marka dee wax badan oo loo baahan yahay ayaad moodaa laakiin waxaan leeyahay wiilasha dhalinyarada hadda la geeyey waa gubaabinaya waxaan leeyahay allah u fududeeyo xilka hadda loo dhiibay allah u fududayaan leenahay laakiin mar kastaba waxa waaye kalsoonidii uun dadkaa la rabaa sidii lagu heli lahaa in laga shaqeeyo
halow walaalow eeney mayka daari i duq oo ka afara taab dhalo mayka fiirsane walaalow sahankum leyma noo suubudo mayka daari walaalow haamahin kuhaas walaalow
musalsalka nin dhaafa nin dhaafa musalsal noodhaas yaaka yaar kulla ka jirta musalsaldan kurtadi bal ixsaana xilligi wararka la rooga nin saara warka lagu bilaabo saadun idun lamba dhalaadis saanjo mayatan tungayle wah
olo buuq ikayle beledka dhinigu ha ku leedahay isnay beedkinka haysatan oose haane insaarka naalka enitiiday jaraasa iska afnagow ida dharti ee ameelu ku bahi sidaana sheegilay maha lamba dhalaadis iyo sahanshe baab kale ku duwiwiday bayaani ka dheego baitidi risiifareesha waxa ganadaasa ka hariirsoy dhalaada ka hiroy mobeelka ka fiirsoy laabtoobka meelaasha may buu ahaa halkaas risiifar yala ka fiirsada dhalaada mobeelka iyona weliba laabtoobka iyadona welboon usu kanaalki fadaw fiirsado kora sharing yeley waarles haaman hiridaasa internet nuskiinku fadaana meelun bay dhawi
qaybo dhexe barnaamijka kulanka warsanya dhugun sidee lahasta diirni qodobka kale weliba usanagaday oo nimadan barnaamijkuuna ka fiiri doonaa madawynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi weliba usageeka magaalada hargeysa godob hangnaminka baarlamaanka usa ku hor akhriyey khudbad sanadeedka usa sanadkan ku hor akhriyow ama sanadkan ka tirageliy in usa baarlamaanka kiijiay ku hor akhriyay madawynaha khudbadda tiitis weliba kumid haytay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya dhexeeya in markaas iyo ambaahanta ama lanku baahanyi beela caalamka in yaha fargeliida wadamo badan oo caalamka ku tirsan iyo markaato ku nagadaan saas oo kale madawyne muuse bixi cabdi weliba uuse ku hadlay xaaladda siyaasadeed iyo weliba tan colaadeed ee andhexayta maamulka kiijay somalilan iyo weliba maamulka puntland oo darasiyo iyin muuse bixi cabdi oo arrimogaas ku hadalo weliba useray
mudanayaal siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay nabadgelyo deris wanaag iyo iskaashi dhex mara dalalka gobolka iyo caalamka oo dhanba si aynu u adkayno seeska iyo xaqiijinta siyaasaddeena dibadda waxaa buddhig u ah saddex jiir ictiraaf raadin kasbashada taageero dhaqaale oo caalami ah oo loo helo dibudhiska dalka iskaashi isqadarin iyo nabad kuwada noolaanshaha dalalka deriska ah iyo guud ahaanba caalamka waxaynu xidhiidho badan la yeelaan la samaynay dalalka caalamka kuwaynala saaxiibka ah kuwa ka soo horjeeda qadiyaddeenna iyo kuwa labadaa dhexdooda taagan intaba waxaynu kulamo howleedyo muhiim ah la yeelanay aqoon-yahano siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin caalami ah oo taageera somalilan kuwaas oo keenay qoraallo muhiima iyo talooyin dhaxalgal ah waxaynu taageero diblomaasiyaad ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay wakhtigii bulshada caalamku dhex geli lahay dalalka somalilan iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyada oo doonaysa inay keligeed in la dhalahadso innaga iyo soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan toddoba sano oo turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xidhiidhay dowladda sweden iyo dowladda switzerland oo mid waliba gaalkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ay martigeliso somalilan way aqbashay labadaa martiqaadba waxaa muuqata in caalamka badankiisu garwaadsaday in la joogo waktigii la kala guri lahaa somalilan iyo soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhammeeyo wadahadal iyo nabadgeliyo mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama somalilan ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha siyaasadda nabadeed ee aynu qaadannay waxay keentay in wufuud caalami ah oo badani inoo yimaadaan oo arrintaa ku hawlanay sidoo kale waxaynu martiqaadiyo ka helay dowladaha aynu saaxiibka nahay iyada oo la kaashanayo bulshada caalamka iyo saaxiibada somalilan taageera waxaa suurto gashay in somalilan hesho taageero dhaqaale oo gaadhaysa boqol iyo konton milyan oo dollar shanta sane soo socda oo loogu talagalay horumarinta jidadka mashaariicda horumarka ee uu fuliyo sanduuqa horumarinta somalilan ee shanta sano ee soo socda waa sanduuq lahado s d f waxaanu qorshaynaynaa in somalilan iyo qaramada midoobe yeeshaan nidaam iyo qorshe u gaara somalilan oo ay somalilan ku hesho saamiga saxda ah ee deeqaha ay bixiso qaramada midoobe somalilan united nations special arrangements sida bulshada caalamku horeba ugu samaysay qorshaha u gaarka ah qaramada midoobey waxaanu ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan xaqsoorka cadaaladda ee saamiga gargaarka ay bixiyaan soomaaliya waxaynu xaq kala leenahay maamul goboleedka puntland waxaanu u haynaa puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya fara nabadgelyo darra-ana ka sameeya gudaha somalilan soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasilloonida gobolka waxyeelaya waxaanu ka digaynaa waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda somalilan ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta somalilan somalilan waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqandhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska africa hase yeeshee jamhuuriyadda somalilan waa qaran madax bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska africa iyo caalamkaba waxa waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa isbeddelka ka socda geeska africa cidda somalilan iska ilatirtaa waxay xagaldaacinaysaa isbeddelka iyo horumarka uu beegsanayo geeska africa waxayna si taban u saamayn doontaa horumarka iyo iskaashiga gobolka mudanayaa waxaynu nahay qaran madax bannaan oo leh dastuur shacabku u codeeyey golayaashiisa qaranna ku soo doorta cod shacbi ah qof iyo hal cod waa dimuqraadiyad dhif iyo naadir ku ah afrika iyo in badan oo adduunka ah shacabka somalilan waxaan ugu baaqayaa inay u midoobaan danta qaranka ku fara adeegaan nabadgelyadooda u dadaalaan horumarka ka fakaraan mustaqbalka fog iyo aayaha ubadkooda dariska iyo caalamkana kula noolaadaan nabad iyo iskaashi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
horseed international hospital
hoolno huraana qoralunku mooday teg i haraab xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaa hufnaan i adeeg shaqaalaan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka xeeldheer xaruntiyo ku hoolgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilowshanayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiimahal door eh xarunti linka hagaagow heegan makin ka ahaa horseed international hospital dhakhaatiirta shalay dhaktarada uduryahan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo aan dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan iyo shan sana oo malise ka takhasuustay dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud ee qaliinka doctor qasim dhakhtarka cudurre awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhiga
saaxiib yaala qiiba ugu dambe barnaamijka kulanku warsan yaa hasladeerni qodobka kale ee barnaamijka sida hordhaca barnaamijkan hasiinka sheegiba dhulgariir yaa weliba uusan ruhay magaalooyin ku mid ah dalka kenya sidaiyu xaqiijiyeen warbaahinta kenya dhulka yaa weliba uusan ruhmay gadar yar daqiiqada kureed magaalooyinka dalka kenya magaalooyin ku mid ah meelo markaas laku dareemay weliba ku mid ah nairobi kiambu majakos mombasa iyo niyari oo dalka kenya ku tirsan dhammaantiyo waaxda saadaalla hawada kenya weliba hadda iyo sheegtay in dhulka gariiri uu ka saacdamadii hayti hal saac iyo labaatan ilama dagiga waana lagu dareemay dhiibo ku mid ah nairobi oo caasimada dalkaas eh dhulgariirkana cabirjay isu dhammaaya afar dhibic siyeed oo ay qiyaasta cabirka dhulgariirkaas weli weliba obse laku qabe in deegaanada xeebta ah uusa saameyn kuweelada dhulgariirkaas gudunsidayaal guud ahaanba qodobkaaseen dambooyey barnaamijkii kulan fursan oo ka idaacadda warsan seen ku kooyay cabdulaahi nuur aadan jaceelow iyo hasaari wanaagsan darirsiyaahi bilaalna farsameeyey intiinu kulankuun kulanka higireedan ku kulan doonnaa nabadgelyo